bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastood joogtaan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilligan oo kale habeen walba jimcaha mooye aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeenimo axada oo isniini soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha maarso sannadda laba kun lix iyo tobanka qodobada barnaamijka dhacdooyinka ahaan caawa idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid ah wafdi isugu jira wasiiro safiirka midowda yurub ee soomaaliya ayaa waxay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo mashruucyo dhinaca waxbarashada ah oo ay maalgelinayso midowda yurub laga fulinayo islamarkaana ay maanta dhagaxdhigoodu ka qayb galeen madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ka mida mas-uuliyiinta soo dhoweeyey islamarkaana kala qayb galay munaasabadda lagu dhagaxdhigayey mid ka mida iskuullo casriga oo laga hirgelinayo gudaha magaalada kismaayo waxaan kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa dhegaystayaal oo aad ku maqli doontaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada heedaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in mar kale sanadkan ay wasaaraddu diyaarisay qorshooyin imtixaanaadka si isku mid ah loogu qaadayo dugsiyada sare ee dalka guddiyo arrimahaasi u gaaran ay wasaaraddu magacowday waraysiyo ku saabsan ayaad maqli doontaan iyo wasaaradda oo faahfaahinaysa gudyadaas sida ay u wajahayaan hawsha imtixaan qaadista waxay sidoo kale ka hadlayaan midaynta manaahijta waxbarasho ee dugsiyada sare ee dalka iyo qaabka wasaaraddu hawshaasi ay xilligan ugu guda jirto waraysiyo ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa gobolka hiiraanna duqaymo lagu bartilmaameedsaday goobo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in tiro ka badan toban ay ku dhinteen dhaawacyo kalena ay jiraan warar kala duwan oo halkaa ka soo baxaya iyo khasaaraha lagu geystay argagixisada duqaymihii lagu bartilmaameedsaday ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa iyo macluumaadyadii ugu dambeeyey hadduu eebaydmo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka dhacdooyinka caawa ku maqli doontaan maxamed cabdi ayaa farsamaynaya aniga warcadiya barnaamijka oo idinla socodsiinaya mar kale iyo dhacdooyinka aan ku bilaabay dhegaystayaal wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuullada waxbarashada ee dalka imtixaanaadkooda sanadka labakunshanyotobanabakunlixyotobanka ay wasaaraddu qaadayso mar kale iyadoo sanadkii hore wasaaraddu ay sidaasoo kale door ugu lahayd qaadidda imtixaanaadka oo qayb ay ku lahayd sidoo kalena wasaaraddu waxay sheegtay in sanadkan guddiyo loo xilsaaray arrintaas muhiimaduna ay tahay in wasaaraddu ay ogaato imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka qaabka ay hawshaasi u socoto ayaan waraysiyo ku saabsan idiin hayaa caawa barnaamijkana waxaa waraysiyadaasi u soo qaaday waryaheena cabdulaahi muxyidiin codka oo waraysi arrimaha looga hadlayo iyo arrimo kale oo ku saabsan midaynta manaahijta waxbarasho ee dalka ee dugsiyada sare la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maxamed cabdulqaadir nuur iyo agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka ah muuse maxamed caraale ugu horreynse waxa uu ku bilaabayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed cabdulqaadir nuur oo weydiiye bal inuu faahfaahin ka bixiyo qorshooyinkan wasaaraddu ay wado bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina maxamedin wala ali saxbihi wasalm ajmaciin cabdullaahi waa mahadsan tahay waxaan kaloo u mahad celinayaa t v-ga qaranka iyo shaqaalihiisa iyo madaxdiisa kulligood oo fursadan maanta wanaagsan oo munaasabkaana siiyey gaar ahaan xilligan ay ku habboon tahay inaan ka hadalno fursada noogu sameeyey aadaan ugu mahad celinaa haddaad igu weydiisay su-aashaas runtii dib haddaan u noqdo wax yar imtixaankan qaran sanadka horaa la bilaabay labaatan iyo shan sano kadib ilaahay waa nagu guulaysiiyey ilaaha mahad iska leh imtixaanaadkii waa la qaaday gobolada oo dhan waa laga qaaday koonfurta iyo bartamaha soomaaliya loo yaqaan imtixaankii waa loo guulaystay waa la saxay waa lasoo dhejiyey ardadii ku guulaysatay waxaa la siiyey minxooyin waxbarasho ay ku heleen dalka gudihiisa iyo dibaddiisa labadaba marka sanadkan waa sanadkii labaad haddii ilaah iraado in hawshii la qaado marka waxay u eg tahay inay sii hore insha allahu ka fiicnaan doonto oo ka hormarsanaan doonto guud ahaan waa sidaas haddaan marka barnaamijka usoo galo su-aashaadii sanadkan waxay ku fiican tahay oo ilaahay fadigiis aan ku guuleysanay in marka hore daladihii iyo wasaaradii iyo ururada bulshada iyo kulli la isku yimaado la is afgarto oo wax la isku afgartay imtixaanka lagu galo dadka marka waa u dhan yihiin wasaarad kaligeed ma wadato daladihii waa ku jiraan ururadii bulshada ayagaa kasoo shaqeeyay hawsha inay wax ka qabtaan waxaa kamida runtii oo qeyb xoog lana ka qaatay culamaa udiinka muxuu ahaa daladooda ama guddigooda kamid ahaa oo runtii aada uga qeyb qaatay barnaamijka wixii khilaafoo jiray isku soo jiedjeeday marka marka hore waxaa ilaahay mahadiis ah in lagu heshiiyey barnaamijka in la heshiiye guud ahaan in la wada shaqeeyo howlahan imtixaankana lagu heshiiyo taas marka waxaa ka dambeeyey in la dhiso guddi oo lagu magacaabo guddiga kumeel gaarka qaran guddiga kumeel gaarka imtixaanaadka qaran sanadkan laba kun shan iyo toban lix iyo toban guddigaa loo sameeyey waxaa marka ayadana aada u maaragtay wanaag badan u leh oo in la muujiyo u baahan guddigaas wuxuu ka socdaa meelo kala duwan oo aad is leedahay waaba lagu dhan yahay hawshiisi muujin karta hawshiisi loogu dhan yahay wuxuu ka kooban yahay wasaaradda waxbarashada waxaa kamid a daladihii waxaa kamid a ururada bulshada waxaa kamid a culamaa udiinka waxaa kamid a aqoon-yahanada shantaas qeybood xubna laga soo qaaday ayuu guddiga ka kooban yahay guddigaas waa shiray shirka u horeysay usbuuc lasoo dhaafuu shiray wuxuu ka shiray xeerkii iyo nidaamkii guddiga wuxuu ka shiray muxuu ahaa waqtigii iyo nidaamkii sida loo shaqeyn lahaa kadib waxaa dib loo shiray maalintii lasoo dhaafay talaadada wigi lasoo dhaafay oo guddigii oo wasiirkii iyo wasiir dawlihii iyo wasiir ku-xigeen kulli ay wada joogaan oo lagu dhawaaqay arrintii in maaratay saas lagu heshiiyey guddigaas la dhisay saasna imtixaanka loo wada qaadi doono sanadkan marka ma ku dhawaaqidii u horreysay way baxday annaga marka maanta waxaan meesha u fadhinaa inaan faahfaahino wixii jiro iyo wixii su-aalo ah inaan ka jawaabno o aan idhaahno wix sida loo baahan yahay sababtana waxay tahay waxaa loo baahan yahay dadkii qaarkiis ma fahamsana qaarkiis hawsha waa la fududahay marka inaan dadkii fahamsiino waxa wanaagay yeelan karto waxa dhibaato oo ka imaan kara haddaan maarata saas loo wada qaadan imtixaankii aan la gelin marka waxaan rabnaa keliya inaan muujino sanadkan hawshii waa loo dhan yahay guddigaas rasmigana waa loo sameeyey howlihiisana way bilaabi doonaan goor dhow waxaa kaloo hadda la la sameeyo hawsha lagu bilaabay in wixii loo baahnaa iyo dhawaaqidii kulli loo diray daladihii iyo goboladii iyo dowlad goboleedyada dhan la gaarsiiyey si ay usoo diraan informationka ama akhbaarta ku saabsan ardada imtixaan geliysa sanadkan marka mar dhow waxaan filanaa inay degdeg noogu soo baxdo tirakoobka ardada ayaa imtixaan gelaya kadibna ay soo baxdo magacyadii ardada ay soo baxaan kadib ay soo baxaan muxuu ahaa iskooladoodii iyo ay soo baxaan iyo luqadihi ku dhigtaan soo kala baxaan kadib waxaa imaan doona in la helo arday kasta in laga soo buuxiyo muxuu ahaa form gaar ah si loo xaqiijiyo ardaygan ardaygii lasoo gudbiyey ma yahay imtixaanka u fariisan doona berigto loo xaqiijiyo loo hubiyo marka howlahaasoo dhan hadda way socdaan meel kastana way gaareen waxaan rajaynaynaa mar dhow inay dhammaadaan howlahaas kadibna uu guddiga howlihiisi kale uu wato oo imtixaanka qaabkii loo qaadi lahaa iyo laga wada hadlo laga hadlo waqtigii imtixaanka la geli lahaa howlahaas inaan laga hadli doona insha allah markaan aan aado agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka muuse maxamed carhal waaxdan dugsiyada gaarka ah macnaha markii la yidhaahdo dugsiyada gaarka daladiyaa soo gelaya shakhsiyaadka dugsiyada waxbaa soo gelaya daladu waxay qayb ka yihiin heshiiskan oo imtixaanka heerka qaran labada kun walo sanadka hore waxoogaa ay jirtay marka waa maxay idinka bartulahaan waaxdaada macnaha kaalinta ay ku leedahay bal heshiiskan oo daladihii iyo wixii ay hoos imaanayaan in ay qayb ka noqdaan sanadkan imtixaanka qaran in la wada qaado
bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa wixii mahadnaq ah sida agaasimaha guud iga horeeyay oo ugu mahad celiyey bahda saxaafadda iyo t v-ga iyo adiga oo cabdullaahi ayaan la qabaa taa ka sokow barnaamijkan isaga ah su-aashaad iga weydiiso ah maxaan ku ihahdaa dugsiyadan gaarka ah waa dugsiyada gaarka ah waxay soo jireen muddo fara badan kuna sagaal boqol sagaashankii ilaa iyo hadda shaqada waxbarasho ee jirtay oo dhabta ah oo aan la dafari karin oo dalka ka jirta wey marka runta laga hadlo dhammaan waxay buuxiyeen qaabkii waxbarasho oo kaamila systemkii waxbarashadaoo kaamil ayay buuxiyeen marna daaqada kama bixin waa waxbarashada waxaa la dhihi karaa dalladaha waxbarashadu waa positionkoodii waxbarasho qolada kasoo baxday nima la dafari kara maa marka imtixaanka waxaa gelayaana waa iyaga annaga ka dowlad ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare weli ma gaarin waaxdeena dugsiyada dowladda ma gaarin dugsiyada sare imtixaanka ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inaan geli doono imtixaankaan la geli doono dugsiyada gaarka ah hase yeeshee sanadkii horena waxa gale waxa weeye dalladaha waxbarashada ayaa form forka imtixaanka laga qaaday sanadkanna ayaga ayaa laga qaadaya waa sistamka keliyahoo jiray haddana jiri doono runtii aan la dafri karin marka waxaan rajaynayaa sanadkanna inay ka qayb qaadan doonaan sanadka horena way ka qayb qaateen sidaas darteed ayaan maxaan ku rahdaa aan mahadnaq iyo bogaadin aan idaacaddan uga sii daynayaa inay yihiin waxbarashada keliya ee dhabta ah ee dalka labaatankii sano ee uu burbursanaa dhowr iyo labaatankii sano weliba oo u burbursanaa bosishinkoodii ka soo baxay lagu faani karo tiro iyo tayo ahaanba
okay waa gartay agaasimo muuse waa kusoo noqon doonaa mudan agaasimo guud maxamed cabdiqaadir nuur guddiga ku-meelgaarka ah ee imtixaanaadka ee heerka qaran mooqow ka kooban yahay qaybahow ka kala yimid waa maxayse waajibaadka asaga loo idmaday
waa mahadsan tahay cabdulaahi guddiga horta wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban xubnood in shan iyo toban laga dhigana waa number lagu heshiiyey waan waanta markay socotay iyo wax lagu heshiiyey waayo wuxuu ka koobanya markaasaan kuu sheegay haddayna tiro ahayn guud ahaan shan qaybood oo ka koobanya ka kala socdaan dadkaas waxay ka socdaan wasaaradda waxbarashada dalladaha ururada bulshada culamaa udiinka iyo aqoon-yahanada ay ka kala socdaan haddaan tiro ahaan kuu sheego wasaaradda waxbarashada waxaa ka socda lix xubnood dalladaha waxaa ka socda afar xubnood culamaa udiinka waxaa ka socda laba xubnood aqoon-yahanada waxaa ka socda laba xubnood iyo xubin ururada bulshada ka socda gudiga wuxuu ka kooban yahay okay waxyaabaha loo idmiday guddiga waxa waaye guddiga ma aha guddi farsamo guddi farsamo imtixaan ka shaqeynaya ama dejinaya ama rogaaya ama qaybinaya ma aha guddiga waa guddi sare waa guddi kor ka fiirinaya imtixaanka waa guddi kor ka maamulaya imtixaanka waa guddi imtixaanka xiriirkiisa nidaamkiisa qaabka loo gelaayo say kala noqon karaan waqtiga la gelaayo guddi waxaas ka shaqeynaya waa oo kor ka maamulaya laakiin waxaa jiri kara ama jiri doona guddiyo hoose oo farsamo oo hawsha ka shaqeyn doona insha allah okay waa gartay maadaama aad tiri agaasima adaa kugu celinaya shan iyo toban xubnood waaye shan iyo tobanka xubnood sida aad hadda muuqato dalladihii wasaaradda waxbarashada aqoon-yahanadii iyo bulshada reedkii culamaa udiinkii ma u malaynaysaa agaasime in meeshaan weli ay wax ka dhiman yihiin marka aan fiirino soomaaliya hadda nidaamka ay aadayso ku dalka maamul goboleedyaa ka jira hay-ada waxbarasha ay leeyihiin ayagana bal sidee looga tixgeliya arrintaas
wala hadda si toosa loogama tixgelin laakiin kolleyba qaab ahaan waa soo geli karaan dadku waa isleeyihiin dhinacyo badan isaga xiran yihiin waa soo geli karaan laakiin hadda waxaan loogu dari karin waxa waaye dadkii mudday shaqeynayaan imtixaanka intuu socdo intuu dhan ay shaqeynayaan shirayaan marka dad meel gobol laga soo qaaday hadda inuu joogo oo intaas dhan shaqeeyo asagina faraha waqtigiisa kama soo tegi karo shaqadiisa faraha badneed dhaqaale ahaanna qofka in la shaqo tiro meel shaqada wax loo fariisiyo lama heli karo laakiin marka dambe haddii ilaah yidhahdo oo awooddu soo korato waa laga yaabaa in lagu daro guddigaana waa guddi ku meel gaar ah ma aha guddiga ugu dambeeyey guddiga ugu dambeeyo imtixaanada loo sameeyo imtixaan loo yaqaan guddiga qaran ee imtixaanka loo yaqaan waa guddi aada looga shaqeynayo oo xeer badan u baahan oo baarlamaan inuu maro u baahan madaxweynaha inuu magacaabo guddoomiyihiisa u baahan marka waa kaas waa sanadkaa laga shaqeyn doonaa waxaan rajaynaa sanadka dambe inuu soo baxo guddigii dhammaystirnaa oo qaran inuu soo baxo markaas insha okay okay waa gaartay agaasime muuse aan kugu soo laabto agaasime waxaad ka dhawaajisay in dugsiyada gaarka ama daladuhu inay yihiin hay-ad waxbaro soo jirtay taas waa xaqiiqa laakiin nimco walba nusqaankeeday leedahay dalladahan waxbarashada marka aad fiiriso heerka ay waxbarashada dalka u wadaan ma aysan dhicin shan iyo labaatanka sano dallad ama dugsi gaar loo leeyahay ee maankiisa maamulkiisa ku fikiray in manhaj dalka uu lahaa la soo celiyo qaar waxay dhigaan sacuudi carabi qaar waxay dhigaan imaaraadka carabta qaar qataray dhigaan qaar kenyay dhigaan maxay tahay markaa ammaanta aada maanta marka laga rabo in ardayga dugsi loo qaado laakiin in dhaqan shisheeye ama manhaj shisheeye la gudbiyahay maxay tahay wanaagga ay ku mutaysan karaan dugsiyadan gaarka ah ama dalada
waa su-aal muhiim oo aada u wanaagsan weye cabdulla horta taas waxaa sidaad ii sheegtay waa arrin jirta weye meesha waxaa ka maqnaa waxa weeye xiriirkii dowladeed ayaa ka maqan meesha shacabka iskuulka ardada dadka waxaa isku haya waxa weeye waa dowladda wey shan iyo labaatan sano dowlad ayaa ka maqnay dalka dowladda ayaana isku hayi jirtay ayadaana la raba inay isku hayso hadda dowladda ayaa la raba inay sharciga samayso maxamed saad barre markii dalka uu ka tegay shan iyo labaatan sano ma suuroobin system dowladeed oo jira oo dalkii iyo dadkii isku haaya inuu yimaado laguma guulaysan taasi markay dhici weysay waxayba sameeyeenaan kule dadaal bayba sameeyeenba dadaal bay sameeyeen inaanay waxbarashadii baabi'in inaanay iskuulladii dumin inaanay ardadii kala tegin inaanay dulli iyo wareer iyo dhib kale aanay gelin bay ka shaqeeyeen waa kuuga celinaya ammaan bay mudan yihin runtii qofka waxbarasho ka shaqeyna waa garan karaa ammaan bay weli mudan yihiin taas waxa weeye kala go-a siyaasadeed ayagu shaqo kuma laha waa waxbarasho ayaga waa education haa laakiin dadaalkaan ay muujiyeen ay ku keeneen in manhaj shisheeye ay dhigaan maxaa diiday inay ku abuuraan manhajkii soomaaliga haddii la doono inglisha laga dhigo kolley waxaan filayaa haddana qaldanayn in dugsiyo kale ay jiraan oo manhajkeena oo inglisha uu ka baxo sida eh, Waa ku- hay-adda concern oo waa kale ku fahmaya cabdullah waa ku fahmaya nimankan markay ku guulaysteen inay iskuulladii ay furaan inay ardadii keenaan inay diyaariyaan inay uniform u sameeyaan waxaa weeye berigii horeba carabi waa la dhigi jiray english waa la dhigi jiray wax saa u weyn ma ah luqad ahaan baa lagu dhigi jiray hadda lafteeda luqad baa lagu dhigaa manhajkan dejintiisa iyo ka shaqayntiisa qof kuma guulaysan karto qofofna kuma guulaysan karaan waa barnaamij dowladeed waa barnaamij weyn waa barnaamij wasaaradeed wey dalku waa burbursanaa culayskii baa jira dadaalkii haddii intaa uu la gaarayo way fiicneed dad isu tagay inay sameeyaan barnaamij waxbarasho oo midaysan oo soomaaliyeed in la sameeyo laakiin ma dhicin hase yeeshee dadaalkoodii intaas ayuu soo gaarsiiyey waana wax lagu ammaani kara iyada lafteeda weli okay waa dhammaatay muuse waa Meeshaas wax ku daro.
haye wax ku daragaasan Insha Allah. horta munaasabadda ruuxiga waa ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan inaan u mahad celiyo dalladaha haye inaan u mahad celiyo sababta waxa waaye sida uu muuse sheegay meel bannaanay buuxiyeen wixii markay burbureen meel bannaanay buuxiyeen lama inkiri karo taas Eh, dad badanna waxbay bareen oo dugsiyo sare jaamacado ka baxay shahaadooyin sarsare qaatay bixiyeen runtii dadka markay wax qabtaan khalad iyo cilad waa yeelan karaan laakiin sidaa u dhigtay warkaas anay ruuxiga makugu raacsani haye sababta manhaj eh, barnaamij jamciyad iyo jamciyad barnaamij iskool ma aha manhaj ummadaa iskale manhaj marka waxaa maamuli kara waa dowlad haye marka qodobkaas horta qodob ayaga lagu qabsan kara ma aha waa gartay ayaga hadday wax dhigeen wax isu keeneen wax soo aruuriyeen waxay la tahay qeybtoodii waa kasoo baxeen manhaj marka la samaynayo oo ummad loo sameynayo ama qaran loo sameynayo waxay u baahan tahay dowladda waa inay jirtaa sababta waxaa laga fikirayaa ujeedooyinka manhajka maxaa waa waa national issue dadkan marka manhaj ujeedada waa isku khilaafi karaan haddii xataa la sugaa waa isku khilaafi karaan marka waxay jirtaa dowlad iyo wasaarad meel u tilmaantoona saanaa ujeedana u ah ama la isu keeno marka iyaga waxay xaq u lahayn haddii xataa samayn lahaayeen lagama yeeli lahayn sababta xaq ma u lahaba marka waxayna xaq u lahayn laguma eedeyn karo laguma eedeyn karo marka ayaga waxaan qabaa wixii kaalintooda ku sinaa way dadaaleen haddii marka maanta ay dowlad iyo wasaarad iyo hooy timid hadday la wadaan hawshii la qabtaan manhajkii la wada dejiyo imtixaankii la wada qaado waxay la tahay waa kaalintaas meel fiican ay ka soo baxday okay waa gartay eh, waa i fiicanta aan ku raacay markaa agaasimo guud adiga aan kugu daro Eh, marka aad fiiriso markaa eh, sanadka hore Eh, howl kasta marka la bilaabayo xoogaa waa galabgalab waa iska jira sanadka hore waxaa jiray bogbargandho ama macnaha dacayad suuqa lasoo geliyey oo mm, w- eh, daladihii eh, du- eh, madax mas-uuliyiinta kale oo iska lahay dugsiyada ardaydii lagu cabsigelinayo oo haddii imtixaanka dowladda la galo saanaa dhacaya intaa ka dhacaya waa maxay markaa idinku ka wasaaradahan marka arrinta aad qorshayseen waxaad hadda aad isleedihiin sanadkood iyo sanadkan way ku kala duwanaa karaan oo way u dhexeeyaan in imtixaankan qaran uu najaxo guulaysto waa maxay macnaha farqiga aad is leedahay waa u dhexayn karaa waa gartay waa mahadsantaha cabdullaahi horta sanadka hore waxay sanadka u horreeya imtixaanka noocaasa la galo wax kasta markay cusub yihiinna waa iska leeyihiin ciladooda iyo gaabiskooda waa iska leeyihiin Eh, sanadka hore waxyaabaha jiray oo dhibka keenay eh, ma ahayn keliya dacaayadda iyo sheegidda keliya maaha dad badanaa waxay aaminsaneen imtixaan lamaba qaadi karaba waxay rumaysan imtixaan waa laqa laqaada waa been waxaan la sheeg sheegaa saasaa qaarkood uga baaqda imtixaanada xataa imtixaan la qaadi karo macquul maaha maba suurtagal maba ahaba dad badanay la ahayd inay tahay rio qaara idaacadaha ka sheego dee wasaaradda way riyoonaysaa habeenkii korona wax subaxii iska samaynaysaa wax socon kara ma aha laakiin waxaa isleeyahay ilaahay mahadiis wixii waa rumoobeen sanadka imtixaanka waa la qaaday dad badanaa gadaal ka sheekeen war waxaan riyaan moodeen dhab ay noqdeen ma nagma filin waxaana suurtagalaan marka sanadkan waxaa isleeyahay horta wixii waa suurtagaleen waa la arkin la suurtagelin karo insha allahu ilaahay fadligiisa iyo gargaarkiisana kanna waa suurtagelaysaa kan marka waxaan ka faa'idaysanaynaa haddii kii hore xogaa ay jireen muxuu muxuu ahaa hadallo iyo khilaafyo iyo wax u dhexeeyay wasaaradda iyo daladaha iyo sanadkan waa loo dhan yahay marka waxaasin haddii loo dhan yahay hadaladii iyo wixii meeshu way ka baxaayeen iyo maaragtay khilaafaadkii meeshu way ka baxeen wada jiray noqonaysaa marka sanadkan waxaan rajaynayna noq- sanadka wada jirka inay noqoto aan rajaynayna tan labaadna eh, tijaabadii waa laga baxay waa la qaaday waa la suubiyey oo qof maanta ku fikeri kara imtixaankan lama qaadayo ma jirto cilad waa dhici kartaa ilahi waa keeni kara ilahi naga badbaadiyo laakiin haddana lama qaadi karo suurtagal maaha lama dhihi karo dadka qaaraa sanad kore waxay ku sheekeeyeen labaatan iyo shan sano waxaan la qaban sanad see loo qabanayo macquul maaha haddana ilahi waa nagu guuleysiiyey kan marka waxaan rajaynaynaa guusha sanadka hore la gaari guudka guul ka wanaagsan adiga laba sabab dartood sababna waxa waaye tijaabadii hore oo la arkay iyo ciladihii ka dhacay oo laga faaidaysan karo la yaqaano iyo tan kale tan waa wada jir waaye wax loo dhan yahay waa la wada joogo ayaan rajaynayna insha allah okay muuse markaan kasoo talno waaxda dugsiyada gaarka ah ee mas-uuliinta wasaaraddaad ka mid tahay oo goobjoog macnaha u ah sanadka hore waa joogtay oo markii kaarak la sameynaya kulli anu muftarkayga qeybaan ka ahay waa joogay Eh, marka aad fiiriso baaxadda uu leeyahay dhulka wasaaraddu ay rabto imtixaanka inay ka qaado ko eh, dhinacan waxaa u xageeya eh, maxaan ku rahday xuduudda puntland dhinacana waxaa u xagaysa ilaa iyo doobley oo macnaha koonfurta soomaaliya meesha uga xagayso maamul goboleedka jubba waa dhul baaxadiisu is leedahay sanadka horena waa ogeed eh, sida loo qaadaya mis leedahay eh, sanadkan macnaha waayo aragnimadii sanadka hore laga helay marka la isku daro guddigan cusub eh, kumeelgaarka oo qaranka oo la magacaabay oo heerka imtixaanka qaran loo magacaabay marka la isku daro Eh, sanadka hore waa laga xoog badnaanaya waana laga awood badnaanaya in hal maalin hal saacad in bakshada as ardayga loo wada dhigo meel kasta oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
ah cabdullaahi eh, su-aal aada u fiican wey waa aragnimadii sanadkii hore aan soo marnay eh, markaan ku darsanno sanadkan imtixaanka qaadistiisa wax saxa weeye waa rajaynaynaa waa jecelnahay idanka ilaahay sanadkii hore inuu sanadkani nooga fududaado eh, south central gaalkacyo ilaa iyo maxay ahaato kismaayo in hal waqti uu ka dhaco hal mar bashqada la furo ardayga loo dhiibo sanadkii hore haddii wax yaroo galabgalaba ay jiraan ama ta'ahur xitaa ma dhicin baan aaminsana aniga iyadoo ahayd sanadkii uu noogu horreeyey ayaa ilaahay maxaan ku rahaa namakan siiyey oo aan si wanaagsan mas-uuliyaddaas ilaahay uu noogu xil taray Een, sidaas darteed sanadkan oo inteenii aan taagannahay weli rag kale ay joogaan waktiga uu yahay wakti aan kasoo faa'iidaysanay waxaan rajaynaynaa sidii si ka wanaagsan inuu noogu dhaco imtixaanku sanadkan isku wakti u bilowdo isku waktina uu dhammaado okay eh, mudan agaasi ma mahmaa soomaaliyeed jirtoo dhehaysa meel hal lagu qalay mana hadal yara ma hawl yara mana mugun yara Eh, eh, hawl intaas la eg ayaa in sugaysa hawshaasi eh, qaarkood waxaa lagu fulinayaa gaadiidka dhulka qaarkood gaadiidka hawada lagu fulinaya qaarkood isgaarsiinta macnaha ayaa loo adeegsanaa mayara waxay u baahan tahay juhdi badan waqti badan dhaqaalo badan soomaaliya maanta dhaqaalaheeda waa laga warqabaa waan dareemi karnaa maanta bajetka ama miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare inta ay gaarsiisan tahay waa wax aan dhammayn hal milyan oo dollar iyo wax ka hooseeya waayo marka eh, sideeba is leedahay wasaaraddu sanadkan way ugu dhabar adeegaysaa si ay uga guul keento in imtixaankii oo aan bixin kish uusan bixin kuwaa sir sirta in la xajiyo ayaa la rabaa oo imtixaanka ardayga saacadda asaga miiska loo dhigaya saacadda in in banaanka laga ogadahay ayaa la rabaa oo waa wax waaye arrinimo aad ku leedaho hore aada usoo marteen sideeba wasaaraddu markaa sanadkan ee arrintaas ugu dabaabushaysanto
waa mahadsan tahay cabdullaahi waa su-aal wanaagsan Eh, hawl noocaas marka la gelaayo waa runta waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay dhaqaalay u baahan tahay Eh, marka laga soo tago hawlaha kale iyo aqoonta iyo khibradda iyo dadaalka iyo ammaanada iyo dhaqaalo fara badan ay u baahan tahay marka waa runta wasaaradda iyo xukuumaddaba dhaqaalo fara badan oo taxanaas lagu qaayo ma- ma- ma ku fara badna inkastoon rajaynayno inay qayb ka qaataan laakiin haddana kolleyba wasaaraddii waxbay ku tala gashay waxbay dejisay Eh, budgetkii waa la dejiyey imtixaanka lagu qaadi lahaa iyo meelahu ka imaan lahaa inkastoo weli uu ku jiro muxuu ahaa eh, ku noqosho iyo iyo dib u habeen uu ku jiro muxuu ahaa eh, ku jirto miisaaniyadda ay ku jirto laakiin haddana waa un dadaal badan waa la sameeyey qorsho badanna waa loo sameeyey Eh, guusha ee dhamaystirkan alla iskale Sax.
Alla iskale laakiin annaga wixii tabar la ta- la samayn lahaa waa samaynay inay meelo badan wax nooga yimaadaan oo iskabi doona oo imtixaankana sanadkan lagu qaadi doono kii horeba sidoo kale ahaa sanadkan wuxuu uga duwanya keliya waa ka ballaaran doonaa waa ka ballaaran doonaa balaarashada marka xagga oo juqraafiga ma aha xagga diyaaradda iyo baabuurtana ma aha waa xagga Waa tiiradii xagga tirada waay Ha, tirada ardayda ka isla qayb geli meeshii la doonta tegey sanadka horaa sanadkan la tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo inta badan eh, inta diyaarad la raaco kalaa la raaci doonaa inta gaadi la raacaa la raaci doonaa laakiin waxaa la rajaynayaa sanadkan in tirada ardada fadhiisan doonta fasalada imtixaanka lagu gelayo inay ka badan doonaan ardadii hore sanadka hore waxaan goobjoog ahay macnaha qaabkii kaararka ardayda lagu sameeyay inuu xoogaa culays badan oo idinka saarnaa ama culeys badanaa ka jiray culayskaas marka sanadkan waxaan isleenahay ilaahay hanoo fududeeyo eh, in khibradna laga yeeshay ti sanadka lacagta dhacday iyo meeshay ka timid la dib loo baari la ogaaday xalafka meeshu ka yimid oo ay ka mid ahayd eh, maadaama uu ahaa sanadka ugu horreeyey eh, wixiina aan loo dhammayn in lawada lawada hawsha la wada galo markaasna si qof qof ah ama sheekh shaksi ah dadka u keensadeen documentskoodii taas markay warar badan keenta laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa maadaama wixii la wada jiro inay documents urursan oo dalada ka yimid oo iskuulla ka yimid oo isku xiran aan rajaynayna waxba ka- ka khaldamin waxna ka dhumin inay noo yimaadaan marka muuse agaasimaha waxda dugsiyada gaarkaa tahay waa maxay marka ugu dambayntii waxaad kula dardaarmayso qaybtan adiga ku hoos timaado dugsiya gaarkoo daladihii ay ka mid yihiin dugsiya shakhsiyaadka ay leeyihiin bal inay guntiga dhiisha isaga dhigaan oo heshiiskii iyo ballantii ay wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sar ay la galaan in dalka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laga qaado imtixaan midaysan oo sanadugsiyeedka labada kun shan iyo toban labada kun lix iyo toban oo ardayda dugsiyada sare ee fasalka laba iyo tobnaad waa maxay markaa fariinta ugu dambaysa oo aad qaybtaas kula dardaarmayso waahay cabdullahi waxaa aad u wanaagsan waa fariin aada u muhiim ah wey Een, marna waxay ku wajahan tahay fariintani dalladay ku wajahan tahay marna ardayday ku wajahan tahay waa baag aan u jeedinayo wey marka ugu horreysa dalladaha waxaan le horta waa mahadsan yihiin wax badan way qabteen wayna qaban doonaan ballantii ay wasaaradda la galeen oo wada shaqaynta ahayd waxaan aad iyo aad aan ugu rajo weynahay inay maxaan ku ihahdaa ay guntigana dhiisha isaga dhigaan kana soo baxaan taas waa ugu baaqaa daladaha shaqadana ay la sheergareen wasaaradda si dhab ah ay ula shaqeeyaan wasaaradduna kolley iyo kolleyba way ballan qaaday inay la shaqayn doonaan lana shaqaynayaan hadda midda ku xigta waxa weeye eh, dhammaan ardada iyo waalidiinta sanadkii hore wax badan baan aragnay arday badan oo kala socota waalid kala socda qolo gadaal ka socotay qolo hore ka socoto imtixaankii aan gelin cabasho fara badan qolo shahaado raadinaysa qolo aan imtixaanka gelin qolo doonaysa inay gasho waxaan leeyahay ardada soomaaliyeed meel kastay joogto war tii sanadkii hore dhacday aan idinku dhicin dowladdani imtixaankii bay qaadaysaa imtixaanku waa imtixaan istandar imtixaankii lagugu qiimeynay afar iyo tobankii sano aad wax dhiganaysa laba iyo tobankii sano ama saddex iyo tobankii sano ee aad wax dhiganaysa lagugu qiimeynayo wey naftaada adaa ka mas-uula waa markii ugu dambaysay oo adiga lagu qiimeynayo waay waktigaad ay iska beerdarayn waxaan kugula talinayaa oo aan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kugula talinaya ardayga soomaaliyeed ee ilaahay uu soo marsiya waktigan isaga ah si toos inuu uga faa'iidaysto oo imtixaankaas standarka ee dowladda ay qaadayso oo dhammaan si wada jirina sanadkan loo qaadayo inaanu iska beerdarayn ee u ka qayb galo
agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka ah muuse maxamed caraale ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayuu ahaa codkii ugu dambeeyey waxaana ka horeeyey maxamed cabdulqaadir nuur agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waryaheena cabdulaahi codka ayaana wax ka weydiinayay arrimo la xidhiidha imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka wasaaraddu ay qaadayso sanadkan iyo sanadkii hore oo ay wasaaraddu qayb weyn ku lahayd waxay sidoo kale wasaaraddu ka hadlaysay midaynta manaahijta waxbarasho ee dalka iyo qaabka ay hawshaasi isugu afgarteen dalladaha waxbarashada ee dalka hadda ka jira iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha ee tacliinta sare barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa gaaray wafdi wasiiro iyo safiirka midowda yurub ee soomaaliya isugu jira kuwaas oo ujeeddadoodu ahayd sidii ay xarigga uga jari lahaayeen ama ay u dhagax dhigi lahaayeen mashruucyo midowda yurub uu ka hergelinayo magaaladaasi kismaayo wasiirada halkaa tagay waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah iyo safiirka midowda yurub ee soomaaliya u fadhiya waxaa halkaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyagoo ugu dambaynna si wada jira u dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo iskuul hoose dhexe oo ah mid casriya kaasoo ay maalgelinayso dowladaha midowda yurub ugu horreyn kulankaasi waxaa hadal ka jeediyey safiirka midowda yurub u fadhiya soomaaliya mikhail sarfof kaasoo ka hadlay ujeeddada mashruucan ay maalgelinayso midowda yurub ay uga dhisayaan soomaaliya
safarkan maanta ah haddaan ahmadiisoo koobo keli uu ka weyn yahay mashruucan hadda cilmidoon oo kale waayo saddex qodob baa jirta qodobka koowaad ah iskaashiga annaga iyo dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka jubbaland ee waxqabadka ah midda labaad oo ah barnaamijkan european unionka ugu horreysay u horreysay sektarkan waxbarashada soo gasho iyo dee mashaariicdan ballaaran ee sida securityga iyo barnaamijka diyaargarowga sifuli iyo xasilinta deegaanka days we will be discussing mainstream development cooperation beyond stabilization with Jubaland. Huh?
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaas oo ka hadlay muhiimadda magaalada kismaayo ama dadka gobolkaasi ku nool ay u leedahay dugsigan iyo mashruucan ay midowda yurub ka hirgelinayaan magaalada kismaayo ayuu ka hadlay iyo arrimo kale guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii waxaa sharaf weyn maanta noo ah inaan meeshaan dhagax dhig iyo xaflad mintaba ku samaynay ay nagala soo qayb galeen wasiiro ka socda dowladda federaalka waxaan isleeyahay wasiirada ugu muhiimsan ee dhabarta u ah wakiilka midowda yurub mati sharaf kale iyo reer jubbaland aan maamulkoodii fulinta iyo baarlamaanka aan u kala habsanayn iyo dhaqankoodii odayaashooda mar labaad baan idin salaamaya salaan ka bacdi waxay la tahay waxbarashadu waxa ay tahay iyo macnahay leedahay ma aha maanta waxaynu ka wada hadlayno haddii wax la baran waayo inta dhibaato ee ka daba taalla iyo waxa maanta ina haysta iyo mushkiladaan sii gelayna qof waliba uu garanaya ilmuhu haddaad aroortii waxbarasho u diri weydo waxa uu gelayaa waa inuu koollo jiido in jinni kale uu ku shaqaysto inuu qori qaato inuu meelo kale sii galo sidaa daraaddeed waxaan aada ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadata howl waxbarasho waxaan garanaynaa dadkii hore waxaan wax ku soo barannay waxay ahayd canshuur la qaado oo dad laga qaado oo muwaadiniin ay bixiso yaa waxaan ku helaynaa waxbarasho firii ah macallinkii oo firii ah ilaa xataa aada garanaysaan dugsiyada sare iyo laababkay lahaayeen iyo waxay ahaayeen maanta haddii la yidhaahdo dugsiyadii aan soo dhiganaynay maxaa lagu dhigan karaa balaybad ahaan waad garanaysaan colayska ay leedahay iyo maanta sida loo raadinayo siday tahay dallado waxbarasho n g o-yo dad badan oo xilli ay dowlad la-aani jirtay oo firaaqo ay ahayd wax badan soo waday baa jira aad bay u soo dadaaleen laakiin inay sii raagaan ay iyaguba sii matalaani sax maa oo waxaa lumaya roolkii dowladnimo iyo kii wasaaradda waxbarashada ay ahayd waxaan ku jiraynaa brivate sector inaan weligan kusii jirno oaan had iyo jeer kasii shaqayno maxay oo barayvada iyo jaamacad barayvada iyo iskuul barayvada iyo kulle ay noqoto wax gooni loolayo oo dhaqaalo lagu xisaabtamayo waxaa la waayayaa markaa waxbarashadii qof waliba uu heri karayay anigu dugsiga aan ka baxay brofession baan ahaa civil building engineering baan ahaa dugsiga farsamada gacanta maanta in qofku intuu civil building engineering barto uu ku shaqaysto maxaad u malaynaysaa marka loo baxayo sectorkan ee brivatka wax intee leeg baa ku baxaya qofku intee leeg buu wax ku xaysmi karaya xilliga annagu aan sa ahayn boardingka aad dhiganaysa iyo waxaad baranaysa iyo macalimiinta wax kuu dhigaysa oo laga yaabo inay jarmal iyo wax la mid ahaayeen hal shilinoo qofka ardaygaa ka baxaya buu la jira waxayna ahayd waxaasi canshuur dad ay bixinayaan oo laga qaadayo maanta shalay soomaaliya waad garanaysaa manhajkeedii waxbarasho sida uu ahaa iyo meesha waxbarashadeedu ay taagnayd maantana markaad dib u fiiriso ardayga maanta dugsiga sare secondary fonfor ka baxaya haddii intaad maanta aada u yeedha aad tiraada kaalay xisaabtan yar ee calculasta ka shaqeey ama aljabrada intaad u dhigto inuu ardaygaasi ka shaqeeyo way ku adag tahay inuu fahma xataa sababtooa form one iyo form two iyo form tree iyo form four baa laga yaabaa hal sano inuu ku wada dhigto ma qaadi karaa timekiisoo dhan hadduu buuxiyo xataa qofku inuu fahmi karaya intee leeg bay ku qaadanaysaa waxaan la soo raacay waxay noqotay laba cudur oo kale amni iyo laba kun iyo lixiyo toban labadaasa waxay noqotay xadiisu shuunu saaca laba kun iyo lixiyo toban xaggeen tegaynaa maxaa la dooran xaggeen la geli seen yaallaa waxaa laga hadlaya haddana amnigii shabaab baa xagga soo galay inkaar baa jirta halkaasaan marayna amnigu waxbarashuu ku jiraa laba kun iyo lixiyo toban iyo mas-uuliyadda la qabanna waxbarashadii ku jirta haddaad dhallinyaro fayo u hesho waxaad ogaataa inaad gaadhi karayso danta aad leedahay iyo waxaad doonayso haddaad dhallinyaro waxbarasho u dirto oo ay iskuul ku mashquulaan shabaabna kaa aadi maayaan cidina kuu adeegsan mayso dhibaato kalena ma gelayaan waxay noqonaysaa ilmihii inuu waxbarashadiisa ka fakero iskuulkiisa ku mashquulo waxa uu ka hadlay ay noqoto qalinka iyo buuggii waxaa kuu fududaanaysa markaa markaad wajahdeed intaad waxbarasho ku mashquuliso shaqooyin kale oo qolo dibadda ka soo noqotay iyo kuwo kaleoo meelaha joogay iyo shaqo bad kastaoo maanta ilmaha wadanka wax ku barto uu qaban lahaa waxaad arkaysaa waxaa laga soo qaadanaya wadamada deriska iyo e u shaqaalaheedu xaggu ka yimaadaan african union dibadday kala yimaadaan qoladaana xaggay kala yimaadaan annagaa istaga dhigayna markaan waxbarashada culays ka saarno shaqadii baan annagu helaynaa wax badan baa hagaagaya kuwa markaa shabaabka iyo nabadiidka iyo jinka loo dirayo kulligood waxay dib ugu soo noqonayaan inay wadankoodii wax ka bartaan ay wax ku shaqaystaan ninkan siyaasad iyo kursi raadinaya markaa isaga laftiisa bannaan bay u taallaa sababtoa intaasoo iskuul baan soo dhisay intaasaan wax ka soo qabtay waxbarashadii baa sidana ardayga laftirkiisa wuxuu taageeradiisa siinayaa cidda waxu qabanaysa waxaa laga yaabaa hadda in annaga jubbaland la isweydiinaya war axmed askartaan ku ogeyn waxbarashadan hadda maxaa ka galay yani infacti waxaa laga yaabaa inta badan inaan culayska saarno amniga amniga amniga laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxbarashada marka culayska la saara iyada muhiimadda la siiyo amnigu isagaa hagaagaya amniga xalkiisu muddaasuu ku jiraa waxaan odhan lahaa qolada siyaasiyiinta soomaalida aan isku badare bal aan usoo jeestana hadda kadib inaan iskuulladii iyo waxbarashadii iyo bulshada ka shaqaynteedii wax loogu noqo waxbarashadii maanta jirtay iyo iskuulladii dowladdii dhisnayd ee soomaaliya dhulka ugu badan waxaan odhan karaa waxbarasha iska lahay maanta maxaa yaalla kulli waa basiibo iskuulkii waa la dhistay derbigiisa intii la fujiyaa meel kale lagu dhistay xagganaa la yeelay waa dhula la mulkiye wey markaad u timaa dad ka kac tiraadana waxaa lagu leeyahay anuu igu soo duulo dhulkaygiibu qaadanay war goormaad yeelatay labaatan sanaan degana waxaan rabnaa inaan hadda isu sheegno oon mikrofoonkan ka sheegno dhulalkii iskuullada ee kismaanyada hadda aan joogno ku yaala iyo dhul walba iskuul walba intii u bannaanayd ee riseerfo uu u lahaa haddaba waan idiin sheegayaa waa la bannaynayaa hadduu guri kasta oo dabaqa ka dhisayana waa la duminaya cid gaaraana dan ka lahayn waxaad qabiil iyo dan gaar ay u tuugi kartaan markaan anugu dhisanayo laakiin waxaan u bannaynaya waxbarashadii waxaan rabnaa inuu soo noqoto dhulkii waxbarashadana way joogaan macallimiintii way joogaan maamulayaashii iskuul walba ha loo banneeyo dhulkiisii iyadoo aan suldaan cabdiqaadir dhula dheere iyo macalin maxamed iyo darwiish iyo loodhan wasiirre iyo madaxweyne ku-xigeen iyo soo jejabiye cid waliba dhulkii iskuul lahayd ha ka baxdo waan ka xumahay maanta iskuullada qaarkood oan xamar aqaanay markaan arko iyo siday yihiin iyo qashiqubkooda iyo waxay yihiin iyo dadka dhistay waad si dhib bay kugu noqonaysaa kismaayana sidoo kale magaalooyin kalena waa sidaasoo kale waxay la tahay arrinta waxbarashada aan u soo jeedsano caqli fayow yaa maskax fayow iyo dareen fayow keeni karaya caqli wax yaqaanaa yaa keeni karaya maskax fayowdi haddaynaan sidaa yeelin waynu sii khasaaraynaa innagoon baana luusar noqonayno dhallinyaradeennuna maanta bay hoofka iyo waxa ay ku jirteen ku waxaynaysaa waan u mahad celinayaa midowda yurub iyo dowladda federaalkaaba laakiin waxaan rabaa haddii iskuulka la tayeeyana dhibka jira waxaa weeyaan waxbaa la dhisayaa qandaraas baa la bixin shirkad shahaadooyin wadataa ku guulaysan quality control ma jiro war xaggan xaggey wax ka jirtaa ma jirto hadda ka hore dee enjiyooyada waa wadageydeenoo nin baa intuu soo qaato nin baa iskuul gosha ku qaatay iskuulkii muuna dhisane lacagtii isagii ciddii waxu saxeixaysa baa kala tuurtay qalabkii iskuulku ku guulaystay qalabkiibuu soo ra xagee u geenayaa afartii qole la dhis lacagteedu way cuneen yacni waa waa mushkilad inteeda leh waxaan u baahannahay iskuulkan wuu maqlayaa wasiirkii arrimaha bulshadu cidda qaadatay kambaniga ku qoran magaciisa waxaan rabnaa inaan wasaaradda maaliyaddana aan u sheegayaa inay u diraan tiimkan quality control ah oo hubisa oo ama biraha concretka ee gelaya shubka iyo nooca shamiitada loo dhisayo matri by one baa shamiitada loo qasayaa say noqonaysaa quality-ga uu yeelanayo iskuulku iyo noocuu yaqana waxaan doonaynaa inuu dabamaro waxaan rabaa inaan tusaale idin siiyo aad baan uga faa'iidaysanaya dowladda federaalka iyo midooda yurub hadda way fadhiyaan halkan waxaa la yidhi waddaa la dhisayaa tusaalaan idin siinaya laami baa la idiin saarayaa jaamacadda kismaayo ilaa iyo inta airboodka inta udhaxaysa waan maraynaa hadda waddada kambaniyaha ku tartamay lacagtii loogu talagalay saddex meeloodoo meel waxaan ahayn bay kambaniya soo sheegteen iyagu inay xaaraan yihin waxaad ku garanaysaa marka horeba waxaan dhisaynin bay leyn intaasaanu ku dhisayna kuwa lacagta bixinayana inay xaaraan yihin waxaad ku garanaysaa waxaan ku dhismaynin bay leeyihin ku dhisa halkaanaa shamiito la dhoodhoobay godad ah waxaan ka codsanaynaa cidda dhistay iyo u s a oo maalgelinta bixisay fadlan naga fujista waxaad dhisteen ha lanoo soo celiyo laamiga negi waayo waa khasaare waxa hadda meesha ka jira waxa meesha ku jiraayo waa khasaare war waxaan u baahannahay qolyaha internationalka iyo donarska wax bixinaya dowladda federaalka laftirkeedu war adeerayaalo cidda wax loo dhiibaya waxaana intaad qaybisaan wax ugu yar aad ku bixinaysaan ee la kala goosanayo iyo waxaan loo soo diraya isagiina uu dilaal kale intuu noqonaya ay ku bargo-ayso intii lanaga daayo la imaada haddaad doontaan kambaniyo shiinaha iyo jarmal iyo talyaani keena oo wax cada laloo dhiso oo dadka wax u tari karaya laakiin annaga yaan ugu jirgirin haddii kale ha lanaga daayo oo yaan la odhan waxbaan idiin dhisaynaa fadlan waad joogtaan dowladdii federaalka ahayd qoladan eu barnaamigaas arka maanta siduu yahay iyo xaaladdiisu siday waxaan rabnaa waxa lanoo samaynayo aad baan uga soo horjeedaa tandarka la gelinayo intii la soo waalido waxaa ka sii daran intaasoo dhan xawar baa lagu bixiyaa u n xawar bay ku leedahay xafiisyo mid baa loo soo dhiibi xawar baa lagaga guulaysan xafiiska kuwa joogay iyagaas yaqaanaa mid kalea loo soo dira waxaan idhi kabariyada lookalka waxay qaban karaan ha qabteen mukulaal madow baa laleeyahay ora adigu tagoo intaad adigu qaado soo dhis adaa mukulaal madow hadhow kuula imanaya war maxaa wadaa waa gacantii dilaalkii saddexaad wey isagoo fayl watuu ku imanaya kuleeyahay kana kana kana kana kana kana noocaa hadday noqoto annaguna waan ku khasaarayna cidda wax bixisayn waxaan rabaa inaan idiin sheego cid kasta oo waxna siiso oo wax ku tabarrucay waxaan ugu mahad celinaynaa waxa ay samaysay qadarka fulinteedu sida uu noqday ambasadorku wuu maqlayaa wasiiraddii way joogtaa qolada dhisaysa yaa ka jooga wakiilka hadda ka maniga hadda iskuulka dhisaya istaag hay-adda dhisaysa waa tay hay-adda dhisaysa maxaa la yidhaha magaciina atra adeer waxaa laydinka rabaa dhismo dhaba oo quality controlkiisa la hubiyey haddayna sidaa ahayn oo lacagtu ayna ku filayn haddaba joojiya ninkaanu daaya qofku si xalaala komishankiisa ha u saarto waxa uu ka helaya wax cad ha noqoto laakiin waxaa la dhisaya wax dadku ay taabanayaanoo malmuusoo meel gacan la saara ha noqotee iyayna noqonin anna igege anna igege hadhow wixii idinku dhaca mas-uulkamey waxay la tahay markaa internationaalka iyo dowladda federaalka iyo kulli waxaan idinka codsanayna waxaa la samaynayaa inay noqoto wax dhaxalgala oo dadka u hadhaya ee inayna noqonin qaabkaas haddii uu jiro dareena inay maamuladu la qaybsadaan maanta anaa madaxweyne ka dowlad goboleedka jubbaland guri la dhisayana sheer kuma lihi ku qandanaa soo qaatayna waxba kuma ogi ilaahay baanan beri uga ahay inaanan ninna waxba kula qaybsanaynin ninka aniga iiga hooseeya ee ku gala sheero allaha kugu cadaabo arrintaas waxay la tahay in wax lanoo sheegto wixiina ay socon weyda waa dhibkeeda arrinta waxbarashada aad baan u soo dhowaynayaa cid kasta oo naga caawisana waan ugu mahad celinaynaa waxaana rajaynayaa dhallinyarada in la mashquuliyo ugu yaraan meesha intay qori raacdaan kuwa shabaabku meelaha ka shukaansan lahaayeen inaan intaan garoommadii u samayno kubadii iyo ciyaarahan galabtii iyo wax loo sameeyo aad bay u fiican tahay way fiican tahay maanta qolada midooda yurub oo le waxbaan idinla qabanaynaa iyo wasiiradii federaalka markhaati loo soo kaxaystayo awal waxay odhan jireen dowladda federaalka wax diidaniyo dowladda federaalka wax loo soo internationalki caynta markuu qorsheynta joogo hadduu xaggi wax ku diidi lahaa maanta uu taagay wasiiraddiina dee waaba reegsmaayo iyadu hadda kadib noo ee xooro midna laakiin nala soco safiirkana wax badan baan insha allah ka wada hadli doonaa innaga laftirkeenna aan qaaraanka iska guroon iskuullada bannaysanno aan dhisano qoladii ganacsatadu way joogtaa inaan deeq bannaanka u sugno maaha laftirkeenna aan raadsano ardaydeenna aan tagayno waxbarashadeeda aan saxno aad bay ugu mahadsayin in kastoo wax fulisay iyo cid kastoo wax noo ballan qaaday mar labaad iyo mar saddexaad baan idiin mahad celinayaa waa inoo furan yahay dhismihiina insha allah waa sidii loo dheex dhigay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland markii uu halkaa ka hadlay kadib waxaa sidoo kale halkaa iyana ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare khadar bashiir cali iyo sidoo kale wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cali caynte bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland wasiirka federaalka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga safiirka midowda yurub wasiirka maamul goboleedka arrimaha bulshada oo jubbaland wasiir ku-xigeenada xildhibaanada wasiirada kale wasiirka haweenka bahda waxbarashada bahda saxaafada bahda arrimaha bulshada waa idin wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanaya inaan aan kismaayo aan kusoo laabto kismaayo aniga mar hore ay igu dambeysay muddo soddon sano ah ma aana arkin aad baan ugu farxay horumarka iyo quruxda iyo bilicda magaalada ka muuqata markaa arkana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka taasina waa allah ka sokow ma hadda adinkaas kale iyo madaxweynihiina taasna waa idiin aad iyo aada aad iyo aad baa idinkuga hambalyayna ilaahay haduu yiraaho munaasabadan meeshaan aan u joogno mudan madaxweyne iyo martida sharafta leh waad wada ogtihiin inaan soo dhagax dhignay iskoolkii oo midowda yurub ay inoogu deeqeen lacagtiisa oo ah hoose dhexe oo noqon doono iskool oo ah model ama iskool inuu tusmo iyo tusaale u noqdo iskoolka iskoolaadana ka jiro wadankao dhan mudan madaxweyne ma garanaya haddaad og tahay midowda yurub waxa waaye deeqbiyaha oo inoogu weyn oo waxbarashada inaga kaalmeeyo wadankeena oo dhan marka midowda yurub horta tahniyad gaara iyo mahadnaq qaara aan rabaa inaan u soo jeediyo ayagoo ah deeqbiyaha ugu weyn oo maamulka iyo waxbarashada mar kastaba ka soo shaqeeyay intii oo aan ku jirnay hoosha iyo ka horteennaba waxaan rabaa mudan madaxweyne iskoolkan la dhigo wuxuu noqon doonaa iskool oo ardayda soomaaliyeed oo kismaayo degan leeyihiin oo qaranka soomaaliyeed uu leeyahay oo maamul goboleedka iyo dowladda hoose kismaayo ay leeyihiin iskoolkanayto ma rabno inuu noqdo iskool oo la taabsado oo lala wareego oo lacag ciyaalka laga qaado mudane madaxweyne meelo badan aan soo marnay oo iskool markaan dhisno mar kastaba maxay ahayd iskoolka markii faraha laga qaado qolo nagala wareegto oo xoogga iskoolka lagu qaato dadkii loogu talagalna aysan dhiganin marka meeshaan waxaan kaa codsanayaa ballan inaad nooga qaadid iskoolkan maanta la dhagax dhigna aan soo wada dhexdhigna kulligeen inuu noqon doono iskool oo ardayda soomaaliyeed oo kismaayo degan oo dhan ay dhigan karaan lacag la-aan ay ku dhigan karaan ilaahay hadduu yiraaho mudane madaxweyne iskoolka modelka model wuxuu u yahay tusmay tusaale waa siyaabo kaliya oo fara badanoo u yahay mid waa inuu ardayda soomaaliyeed oo dhan fursad waxbarasho oo waxbarasho taya leh ou siiyaa ardayda waxbarasho taya leh oo casriyaysan sidaad og tihiin waxbarashada aad iyo aad baan uga harnay adduunkana ardaydeena lama tartami karaan marka waa inaan soo kabsannaa waxbarashada aan tayaynaa aan casriyaynaa oo laab aan geynaa iskoolada science laab aan geynaa computer laab aan geynaa library aan geynaa oo maxay ahayd ay dadka waaweynka habeenkii ay dhigan doonaan gabdhaha lagu bari doono maxay ahayd combyutar iyo dhallinyarada haddee rabaan galabti wuxuu noqon doonaa iskool oo ay bulshada ay leedahay mudane madaxweyne ilaahay hadduu yiraaho tusmii tusaale waxaa noqon doona haddii la helo macalimiin tayaysan waa in la helaa macalimiin tayaysan oo diyaar u ah inay maskaxda ardayda soomaaliyeed ay kobciyaan annagana waxaan ballan qaadaynaa macalimiintaas tababaro oo inaan u fidinno oo hadda tababarka ugu soo horeeya iskoolaadka markii la xiro aanu ku bilaabi doono ilaahay hadduu yiraaho waxaan ballan qaadaynaa mudan madaxweyne manhaj tayaysan inaan ardaydaasayto iyo ardayda soomaaliyeed oo dhan u wada fidinno inaan siino qalab iyo agab waxbarasho oo aana ka hor imaanayna diinteenna iyo dhaqankeenna inaan maxay ahayd aan gelinno waxa la yidhaahdo solar power solar power waxa waa in la isticmaalo oraxda qawiidda oraxda ilaahay wuxuuna siiyey intaasoo oraxa ujeedaan haddana adduunka wuu casriyeesmay solar power waxa la dhahaa adduunka lagu shaqaystaa iskoolka habeenaa lagu dhigan karaa galabaa lagu dhigan karaa kombyuutaradaa lagu isticmaali karaa barkad biyana wuu lahaan doonaa ilaahay hadduu yidhaaho marka iskoolkan waxaan rabnaa iskool loogu imaado daawasho iyo iskool loogu imaado maxay dalxiis inuu noqdo oo soomaaliya oo dhan loogu imaado oo la yidhaahdo allailahay iskoolkii kismaayo ku yaale aa mudan in lagu daydo ee ballaan soo aragno mudan madaxweyne annaga haddaan nahay bahda waxbarashada qabiilna ma naqaano gobolna ma naqaano annaga hadafka iyaga waxa waaye ardayga soomaaliyeed ardayga soomaaliyeed caalamka xaggee wuu ka joogaa tayadiisa maskaxeed iyo tayadiisa waxbarasho waa labo tan waxbarashada waa tan annaga aan gashanno tan maskaxeedna waa tii ilaahay oo siiyey tii ilaahay oo siiyey way la imaadaan laakiin annaga tii waxaan ka gafnay inaan aan adkayno tii nool ku talagalay ammaanta nool ku dirsada waxbarashada aa la rabay inaan maskaxdooda kobcino taasaytoona aad iyo aad aana ku dhaliilsan yahay baxda waxbarashada haddaynu nahay laakiin ballan waxaan qaadaynaa inaan soo noqonnay oo aan rabno waxbarashada waagay say ahaan jirtay iyo si ka fiican inaan ku soo celino ilaahay hadduu yidhaaho maamul goboleedka jubbaland mudan madaxweyne annaga waxa naga dhexayso wada shaqayn fiican oo wanaagsan mahad gaara waxaan siinayaa wasiirka arrimaha bulshada iyo d g-ga waxbarashada oo si fiican nagala shaqeeyey imtixaankii centerlisteka ahay oo ardaydii jubbaland minxooyinkii ku wada heleen aad ka wada warqabtaan aad iyo aadaan u hambalyaynaya ardayda reer jubbaland oo ku noqday ardaydii ugu sarreeyey oo ah ardaydii kismaayo iyo ardaydii gedo buundooyinka ugu sarreeye keenay oo minxooyinka ugu horreeyna u helay nasiib waxaan rabaa inaan kuu sheega mudane madaxweyne mar kasta ergaan soo dirsanaa oo xamar noo imaato oo nagala shaqayso manhajka oo nagala shaqayso maxay ahayd tayada waxbarashada dib u eegisteeda oo nagala shaqayso muqararka marka waanu iska warqabnaa mar kastana erga waa la soo diraa minxooyinka mar kasta waadiin soo dirnaa waana qaybinaa inta minxo oo jubbaland la siiyeyna way rakoorgaraysan tahay wasiirka arrimaha bulshadana wuu haayaa haddana kuwii ugu dambeeya oo china waad soo dirteen ardaydii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo annaga meeshaan waxaa u wada joogno waxaa waaya horumarka dalka dalkana ma horumarayo haddiise ardaydiisa iyo muwaadiniintiisa ee waxbarashadoodii aan la adkaynin marka annaga waa dadaalaynaa adinkana dadaala adinka rabnaa waalidiinta iyo bulshada reer jubbaland waxaan ka codsanayaa ardayda ha la maalgeliyo maskaxdooda aan maalgelinno diintooda iyo qiyamkooda iyo dhaqankoodana ha lagu adkeeyo iskoolkan waan sugaynaa oo noo dhismi doona ilaa duyaraha wakhtigoo dhismi doono ma ogi laakiin mudan madaxweyne waxyaabo kale oo aan ogaanay aan rabaa inaan kula sheergareeyo oo tayada dhismaha inay marmar ay xun tahay marka waxaan rabi lahayn injineer inaad leedihiin oo la socdo dhismaha oo ka warqabo tayada dhismaha iyo qalabka dhismaha lagu isticmaala iskoolka si iskoolkaanayto toban sano ama shan iyo toban sano hadda ka bacdi oo taagnaan doono oosan noqonin bulukeeti oo far la gelin doono ilaaha diiraha
madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam madaxweyne ku-xigeenka wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare doctor khadar bashiir cali wasiirada kale ee dowladda jubbaland mas-uuliyiinta kale ee halkan joogta xildhibaanada wakiilka midooda yurub dhammaan waan salaamaya runtii aad iyo aaday maanta farxadna ugu tahay inaan munaasabad aad uga muhiimsan sida la moodo aan isugu nimid magaalo ka mida magaalooyinka soomaaliya aan isugu nimid farxad weyn ay noo tahay si gaara aniga inaan kismaayo mar kale kusoo laabto aaday farxad weyn runtii igu tahay wasiirka hadalkiisaan ku halqabsanaya macallinka wuxuu yidhi dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa in ay nala socdaan oo magaalooyin kale inay dal ka jiraan waa ku mahadsan yahay xusuusintaas wasiirada ugu mahadsan tahay annaga hadda wasaarad ahaan mas-uuliyadeenna waxay tahay halkanna aan u nimidba qoondayntaas qaybaan ka ahayn mashruucan bilowgiisa naqshadayntiisa maaragtay inuu hirgalo in soomaaliya meel ka mida laga fuliyo iyo gobollo kale laakiin xusuusintaas waa ka mahad celinaynaa wasiirku uuna siiyey waana wadaynaa haddii alla idmo runtii waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo maamulka maaragtay jubbaland oo muujiyey muddada yar ee uu jiray karti weyn dhismayaasha meeshan laga dhisay maanta aan aragnay anuu de halkanna waa dhismahana waa igu cusub yahay waxaa ka muuqata dadaal weyn iyo karti iyo isku kalsooni badan dadka soomaalida ah waa waxay ku faanaan waana waana waa ku hambalyeynaynaa waa ku faraxsannahay maamulada kale oo jirana insha allahu tacala waxaan u rajaynaynaa inay ku daysadaan madaxweynahana hogaankiisaas waa aad iyo aadaan runtii ugu ammaanaynaa waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo wasiiradda waxbarashada oo aan ogahay in ay muhiimad gaara siinaysay mashruucan ah qof muddo nolosheeda intiiba ay shaqaynaysay waxbarasho keliya ka shaqaysay b h d waxbarasho ku haysata iyadana runtii waxaan uga mahad celinaa dadaalka ay gelisay mashruucan alle kadib waxaa mahad kale iskale midooda yurub oo dabcan kharashka ku baxay mashruucan bixiyey oo hirgelintiisana ka shaqeeyey runtii waxaan isleeyahay ninkii aweys waxaan u malaynaya inu magaciisa wuxuu yidhi iskuulkan waxaa la rabaa inuu tusaale u noqdo kismaayo soomaaliya o dhan al rabaa inuu tusaale u noqdo kismaayo keliya ma runtii soomaaliya o dhanna waa u noqon karaa iskuul dhammaystiran oo maaragtay adeegyadii iskuullada ay lahaayeen oo dhan ay ku dhammaystiran yihiin runtii waa tusaale weyn dalka u noqon kartaa waxaan kusoo koobayaa oo keliya hadalkayga haddii aan rabno dalku inuu ka hanan qaado maanta meeshuu taagan yahay hal waddaa loo maraa waddo labaad ma jirto mid saddexaad ma jirto waxbarashaa la yidhahdaa waddadaas haddaanan iyada ka shaqayn tayeynteeda aanan ka shaqayn ubadkeenna aanan kartidii iyo aqoontii loo baahnaa aanan u yeelin aanan u diyaarin mustaqbalka meeshaan maanta joogna meel kasii hooseysaan tegaynaa marka ahamiyadda ay leedahay waxbarashada ayaan darada runtii dalka ka jirtaa waxay tahay lama siiyo waana inaan qiranno annagaa mas-uuliyiina qirashada koowaadna annagaa samaynayna mas-uuliyiinteennii annagoo dhan siyaasaddan ku mashquulsannahay wax ka muhiimsanaa jiro ah dadkeennii inaan soo tayayno kalsooniday u baahnaayeen aan siino waan uga mahad celinayaa bahda waxbarashado halkan iga muuqata jaamacadda kismaayo iyo dad kaleo halkan ka muuqda inay kasoo wada qayb galeen waxay muujinaysaa commitmentiga halkan la wada siinayo waxbarashada aad iyo aadaa mar kale u mahadsantihiin
barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa qaybihiisii dambana waan isla soo gaarnay gobolka hiiraan waxaa lagu soo warramayaa agaarka degmada bulabarde in duqaymo lagu geystay gooba ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab iyadoo lagu soo warramayo tobaneeyo ka tirsan kooxda in halkaa ay ku geeriyoodeen markii duqaymo ay la birtilmaameedsadeen ciidamada midowda afrika ee amisom sida uu noo xaqiijiyey guddoomiyaha degmada bulabarde cabdicasiis duurow oo uu waryaheena ibraahim guudle isxaaq qadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana weydiiyey bal meesha ay wax ka dhaceen iyo sida wax u dhaceen inuu nooga warramo in la duqeeya way jirtaa dhanka galbeed helihiisa magaalada galbeed koonfureed waa jirtaa in la duqeeyey duqayntigu way jirtaa cadowga uga dalqaacisa umadkamusamaleed meesha oo lagu baabiiyey xeriyo muxuu ahaa iyo sheeg ay wax ku tababarayeen iyo mas-uuliyiin joogtay oo adu kule dadka lee xaqiijiyay aniga ilaa iyo laba iyo toban uu ka mid yahay awanduulihii al-shabaab u qaabilsanaa ciidamada gobolka hiiraan inuu ku jiro iyo rag kale marka wixii kaloo dheer intaas badan kasoo xaqiijin doonaa laakiin meeshaas kasaalbaan baa loogu geeyay gudoomiyaha degmada bulabarde cabdicasiis cabdulaahi duurow ayuu ahaa oo waryaheena ibraahim guudle qadka telefoonka ugu warramayay isaga ayaana u dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka caawa oo qodobo kala duwan idinkugu soo gudbinnay maxamed cabdi ayaa farsamaynaya aniga warcadee waa idinla socodsiinaya intaan mar kale kulmayno dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
radio muqdisho waxa uu hadda ku sii baahayaa gobollada dalka dadka ku nool magaalooyinka baydhabo iyo caabudwaaq waxay naga dhegaysan karaan mujadda efemta ah ee sagaashanka megahartis gaalkacyo iyo beledweyn radio muqdisho ka dhegayso siddeetan iyo siddeed megahartis magaalada garowe waxaad radio muqdisho kala socon kartaa siddeetan iyo sagaal dhibic siddeed boosaasana siddeetan iyo siddeed dhibic shan buula burde waxaad radio muqdisho ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta ah ee sagaashanka megahartis magaalada cadaadana radio muqdisho kala soco mawjadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan